shir ku qoonto badan diiradda laga saaray baahiyo xaalado ku teegan degmooyinka dhowaan fatahaado saameyn sidii si degdege wallankuuga badan lahay waan lan hooji lahay wadashaqaynta ku dhexayta hay-ado dowladda iyo haan gargaarka wadaan walibaa kulan kasii wada jaray magaalada baydhabo gobodana wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kaaladaasa woosh kalastar soomaaliya walibana ku qeyb galay hana ku mid ee shaqaalo wasaarado maamulka koonfur galbeed soomaaliya mas-uuliyiinta hay-ado iyo marti sharaf kala markiiusaha dhammaaday kulanka iyo weliba ujeedka langobod iyo muhiimadda lakuulaha ay ku hadlay agaasimaha waaxdaba biyo iyo kheyraadka koonfur galbeed soomaaliya liibaan khaliif shirkan runtii ah shir bilo ah oo bishiiba mar qabsooma waxaan diiradda ku saarnaa mar walba xaaladaha guud iyo baahiyaha ka jira deegaanada koonfur galbeed ee dhinacyada wooshka iyo sidii wax looga qaban lahaa ugu dhaqsiya badnayd shirkan si gaara waxaan ugu eegaynay magaalada baydhabo iyo deegaanada kale ee la midkaa koonfur galbeed oo ay saameeyeen fatahaadihii elnino sidii micnaha looga jawaabay jawaabihi ka bixiyaan hay-adaha kala duwan ee koonfur galbeed kala shaqeeya gaar ahaan wasaaradda dhinacyada wooshka sidoo kale batriniska kala shaqeeya wasaaradda waxyaabaha ay u hayaan ugu talagaleen inay kaga jawaabaan haatan qorshaha dhow ugu jira iyo qorshaha fogba sidii jawaab deg dega oo cad looga bixin lahaa sidoo kale batrinisku waxyaabihii ay ku guulaysteen dhinacyadaas bulshada lagaga jawaabay xaaladaha ay ku sugan yihiin laftigooda meesha waa ku soo bandhigayno waa lagu wadaagaa aad waxaan uga mahad celinaynaa wosh kalastarka oo ah platformka ay ku kulmaan dhammaan hay-adahan ka shaqeeya wooshka oo runtii aad iyo aad mar walba xoogga u saara kana shaqeeya in isku xirnaanta iyo xog isdhaafsiga bahda ka shaqaysa koonfur galbeed ee wooshku manaha mid xoogaysan oo mar walba joogta ah ay noqoto insha allah ka wasaarad ahaan anaga mar walba waxaan naga saara mas-uuliyad inaan maaragtay ogaano in maaragtay bulshada sarfiskii iyo adeega loogu talagalay iyo baahiyihii jiray in sida loogu talagalay la gaarsiiyo inay gaareen iyo in kale inaan mar walba annaguna aan maaragtay aan ku samayno dabagal iyo ka warqab si dhow ah dhammaan runtii waxaan uga mahad celinaynaa in hay-adaha ka soo qaybgalay kulankan oo ah runtii hay-adaha ka shaqeeya deegaanada koonfur galbeed haatanna howlo culculus oo ay kaga jawaabayaan baahiyaha ka jira deegaanada koonfur galbeed ka wada deegaanadaas way ku mahadsan yihiin siday mar walba usoo ajiibaan ee wadashaqaynta wanaagsan ay wasaaradda la leeyihin waa uga mahad celinaynaa kulan kunya ee kuwalbadan ku bedela doona xaalado ku jira degmooyinka fatahaado saameeyeen